farduus qaran agaasimaha guud ee walabarashada sc khaatumo yaawey baahabandhigtay dhisma iyo dayactir lakasuubi dugsiga hoose dhexe ee tuqaraq ohay ku dunsun bilowga inkadambey ololaga iskaaladowka iyo garwadeenka ku atiyaweybaa dhismuhu qayb ku qaaday dadka deegaanka iyo shirkado magaalada laascaanood iyo tuqaraq agaasimaha guud ee walabarashada maamulka khaatumo farduus qaran bila yaaweyba iyo igmahadnagtay dhammaan dadka u qaybgalay dhismo dugsiga hoose dhexe ee
maanta waxaan joognaa tukaraq galabta ilaahay baa mahad iskaleh iskuulkeeniiyo noo dhammaadeen dhammaysanay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo shaksiyaad aad noogu muhiim ah oo ka qayb qaatay shirkadda la yidhaahdo marka hore ilays oo bixisay konton xabo oo jiingada ah shirkadda la yidhaahdo ugbaad oo bixisay labaatan xabo oo jiingada ah laascaanood shirkadda la yidhahdo wadajir oo bixisay labiyo toban quri obic oo bixisay toban xaboo sibirah waan idiin mahad celinaynaa waad aragtaan waxqabadkaad qabateen waad ka qayb qaadateen waanad mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa gabadha la yidhaahdo farxiya yaasmiin jaamac cabdibile yaasmiin jaamac cabdibile oo runtii iyaduna ka qayb qaadatay iyo tiimkeeda jazaakum allah khayr baan idin leenahay ardaydiinii waad aragtaan meel qurux badan oo waxba laga tegin hadday tahay rinji hadday tahay safiito hadday tahay wax kasta hadday tahay muxuu ahaye sabuuradihii lagu dhigayo ee wax lagu qorayey oo afar xabadood oo galaas kasta wixii ka dhinaa loo soo iibiyey marka muxuu ahay magaaladu iyaduna isxilqaanto waxay ku dirsanaysay gacantii qaar la baxday waa laysugu wada tegey marka waxaan leenahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa gebagebo waa ardaydu iminka imtixaamaadka bay gelayaan laakiin muxuu galaasyada cusub waxay usoo noqon doonaan marka imtixaanka laga soo noqdo maamulihii iskuulka maxamed faysal muxuu ahay wiilasheenii bahda waxbarashada xoghayihii iskuulka ayaa garbahayga taagan dadku hadduu isku tashado isagaa wax qabsado dal iyo dibad meel kastuu joogo waa wax yar oo waxaa ka dhimanaa maanta uun magaranaysaa iskuulkan riberina buu ahaa tiina alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay wuu nagu guuleeyey wax yar unbaa noo dhiman oo muxuu ahaaye halkii qole waardiyaha unbaa naga dhiman wixii hadda la qaban lahaa ee asaasiga taana insha allah waanu dhammaysan doonaa intii nagala qayb qaadatay oo dhan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin muxuu ahaaye wixii laysugu tago muxuu ahaayey wixii maxaa la dhihi jiray wixii ragu kaco rabbina aqbalo waa rumoobaa maxamedna wuu mahadsan yahay oo waa markii maamulihii iskuulka isagoo ah waa qofkii markii hore ii magaranaysaa ii yimid oo muxuu dayaca iskuulka ka soo warbixiyey isaguna aad iyo aad buu u mahadsan yahay xogayahana waa la mid oo isaguna muxuu ahaayey wax walba qoritaankiisii iyo hawshiisii isagaa waday anigu qalabka unbaan dee soo adeegayey mooyaane ragga gacanta ku hayey ee dhisayey labadoodan bay ahaayeen aad baan iyaga iyo bahda kale macallimiintaba uga mahad celinayaa macallimiintu xataa waa iska jareen qaadhaan waxay awoodeen waa iska jareen marka insha allahu tacaala waxaan wax ka weyn baan higsanaynaa jas waxaan rabnaa uun inaanu soo celino maadaama bicturekii hore aanu soo gelinay inaanu kan maanta ee quruxda badanna aanu soo gelino jasaakum allah khayr baan leena intii ka qayb qaadatay aad baad u mahadsan